magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddaan jalleecno maanta waxaa lagu soo warramayaa in ay degan tahay kadib qalalaase dhimasho dhaliyey oo ka dhashay xarigii mukhtaar roob abu mansuur oo magaaladaasi ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay musharaxiinta u taagan doorashada koonfur galbeed ayaa maanta waxa ay bilaabeen in ay baarlamaanka koonfur galbeed ka horjeediyaan khudbado la xiriira barnaamijkooda siyaasadeed doorashada koonfur galbeed ayaa hadda waxa ay ku mudaysan tahay inay dhacdo maalinta arbacada ee soo socota inkastoo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ku baaqay in dib loo dhigo waxaa haatan khadka taleefonka ee magaalada baydhabo si toosa ugu jira wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh catoosh bal waxaad nooga warantaa musharaxiinta maanta barnaamijkooda siyaasadeed soo bandhigay kuwa ay yihiin
aada baad umahadsan tahay caasho boqol iyo soddon mudane oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa maanta waxa ay ka qeyb galeen khudbad jeedintii musharaxiintii u tartamayay xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya waxaa hadal hadaladii jeediyey ilaa saddex musharax oo kamid ahaa musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxaa kamid ahaa xildhibaanada hadaladooda jeediyey aadan maxamed nuur aadan saransoor oo ahaa musharaxii ugu horeeyey ee jeediyey khudbadiisa ku aadan musharaxnimadiisa sidoo kale ibrahim macalin nuurow oo isaguna kamid ahaa musharaxiinta xilka madaxweynaha koonfur galbeed iyo xuseen cusmaan xuseen saddexdaasi musharax ayaa maanta waxa ay jeediyeen khudbooyinkooda ku aadanaa musharaxnimada xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya inta badan musharaxiinta waxa ay diiradda saareen waxyaabaha laga filan karo in ay qabtaan marka ay ku guuleystaan xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan shaacir oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa hadda ila jooga wuxuu ka warbixinayaa sida maanta xildhibaanadu ay u jeediyeen khudbooyinka
bismillah waa mahadsan tahay mukhtaar maxamed atoosh qaabkii maanta khudbadaha ay usoo jeediyeen musharaxiinta aan ka dhegeysanay maamulka koonfur galbeed soomaaliya musharaxiinta maanta ay soo jeediyeen waxqabadkooda siyaasadeed ee ku aadan haddii ay ku guuleystaan xilka madaxweynenimada aada baan ugu faraxsana waana soo dhaweyna waan dhegeysanay insha allah qeybta dhimana berito ayaa soo gabagabo doonta insha allah waan dhegeysan doonaa iyadana kadib baarlamaanka ayay u taalaa insha allah caasho xildhibaanada ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwo dadka u raaricinayay musharaxiinta khudbooyinka ay jeedinayeen inta badan musharaxiinta ayaa khudbooyinkooda ay kala ahaayeen xildhibaan musharax aadan maxamed nuur aadan sarasur wuxuu diiradda saaray in amniga uu ka shaqeynayo isla mar ahaantaani sidoo kale uu ka shaqeynayo ugu heshiisiinta sidoo kale wuxuu sheegay inuu la shaqeyn doono dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale xildhibaan doctor ibrahim macalin nuura wuxuu sheegay inuu xoogga saari doono waxbarashada iyo sidoo kale inuu xoogga saari doono sidii isbedel ka heli lahaa iyo dhanka caafimaadkana wuxuu sheegay inuu wax badan ka qaban doono sidoo kale cusmaan cusmaan xuseen xuseen cusmaan xuseen wuxuu isaguna sidoo kale ka hadlay inuu xooga saari doono dhinaca ammaanka islamarkaana wuxuu muujiyey inuu yahay musharax ugu waayo aragsan uguna da-da weyn musharaxiinta u tartamaya xilka maamulka koonfur waxaad markaa ka warantaa cataas waxaad ka warantaa maadaama hadda mukhtaar roobow oo kamid ahaa musharaxiintii hadda ay dowladda gacanta ku hayso oo maxbuus yahay musharaxiin kalena oo horey ugu taagnaa xilkana ay iscasileen imise musharax ayaa hadda rasmiyan u taagan xilkan madaxtinimada koonfur galbeed
caasho waxaa u taagan hadda si rasmi ah shan musharax oo kamid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha koonfur galbeed ilaa lix musharax ayay ahaayeen musharaxii lixaad wuxuu ahaa sheekh mukhtaar roba abu mansuur oo ciidamada etoobiya ay ka ka qafaaleen magaalada baydhabo muqdishona loo gudbay guddiga doorashada maanta liiska kuma aysan soo darin mukhtaar robo abu mansuur taasi waxay u muuqanaysaa in mukhtaar robo uusan kamid ahayn dadka u tartamaya xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana shantan musharax ay tartamayso laba musharax ayaa hartay oo tartamaysa waa musharax cabdicasiis laftagareen oo dowladda federaalka ay la rabtay in halkan uu madaxweyne ka naqdo iyo musharax sayid axmed oo isaguna kamid a musharaxiinta u tartamaya maalinta berita ayayna labadaasi musharax jeedin doonaan khudbadahooda ku aadan musharaxnimadooda xilka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mukhtaar guddoomiyaha baarlamaanka mursal waxa uu codsaday in doorashada dib loo dhigo inta xiisada ka taagan magaalada baydhabo ay ka degayso mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed arrintaa ma ka hadleen marka xildhibaanadu ay jeedinayeen musharaxiinta ay barnaamijkooda soo bandhigayeen mudanayaasha ma ka hadlin mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed sidoo kale guddiga doorashada kama aysan hadlin qaar kamid ah mas-uuliyiinta guddiga doorashada aan wax ka weydiinay baaqa ku aadan odayaasha dhaqanka sidoo kale baaqa ku aadan guddoomiyaha baarlamaanka waxay sheegeen in doorashada dib aysan ugu dhicinin waktigii loogu talagalay isla mar ahaantaasina ay qorsheynayaan doorashada inay dhacdo sagaal iyo tobanka bishan aan ku guda jirno december waxaad markaa ka warantaa dareenka guud ee magaalada baydhabo yaalla hadda ee ku aadan in doorashadan ay dhacdo maalinta arbacada ah waa sidee
jawiga dareenka guud ee magaalada baydhabo oo saddexdii maalin lasoo dhaafay mudaaharadii rabshada wata ay ka dhacayeen maanta aada ayuu u degan yahay wadooyinka si caadi ayaa loo marayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafin magaalada ay kacsaneed laakiin haatan maanta dareenka shacabka aada ayuu u degan yahay socodka gaadiidka dib ayuu usoo laabtay suuqa magaalada baydhabo waa uu furan yahay laakiin dadku weli waa isweydiinayaan si suurtagalnimada doorashada sida ay ku dhici karto iyadoo mid kamid a musharaxiintii xilka madaxweynaha u tartamayey laga waday magaalada baydhabo oo magaalada muqdisho loo kaxeeyey marka waxaad ka warantaa gaadiidkii hubaysnaa ee magaalada dhex yaalay ee dadka lagu kala eriyey iyaga xaggey ku dambeeyeen
gaadiidkii hubaysnaa magaalada dhex yaallay iyo ciidamadaba weli waa ay ku sugan yihiin wadooyinka ciidamo fara badan ayaa lagu arkaya oo weli ku sugan kuwaasi oo sugaya amniga sidoo kale qaar kamid ah xaafadaha magaalada baydhabo ayaa lagu arkayaa ciidamo lagu arkayaa waxaana ciidamadaasi ay u taagan yihiin inay ka hortagaan hadii ay haddii ay dhacaan mudaharaadyo kale oo rabshado wata oo ka dhaca gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka daay inkastoo maanta wax mudaharaadyo aysan ka dhicin magaalada baydhabo jawigana uu aada u deganaa xaaladda magaaladana ay kusoo laabatay si caadi ah
aada iyaad umahadsan tahay mukhtaar maxamed catoosh ayuu ahaa waryaha v o a magaalada baydhabo oo khadka taleefonka ee magaalada baydhabo haatan si toosa ugu jiray halka ad ula dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a